halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ku soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay inoogu sii soconaya dhegaystayaal kitaabkii nebi cubadyaah kitaabkan cubadyaah waa hal cutub oo gebigiisana waxyi ah waxa waxyigiisa furo u ah ama looga hadlaya reer edom waxaa nebiga oo tafaasiil ka bixinaya dembiga reer edom ay galeen uu leeyahay sida tan ku qoran aayadda saddexaad kuwiina qararka dildilaacooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal waxaa idiin khiyaanay kibirka qalbigiinna oo waxaad qalbiga iska tidhaahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara
guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin geeridiiyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garadkooda fahansiin geeridiiyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garadkooda fahansiin ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin guulow ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal in reer odom ay qaran noqon doonaan wakhti kale marka la soo gaaro wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka jiri doono wax lala yaabana ma ahan waayo israa'iilba wakhti dheer ayaanay lahayn dowlad ama boqor oo dhulkoodii bay bannaanka ka joogeen ama isaga tageen mufasiriinta qaar ayaa waxay rumaysan yihiin in reer edom ay dareemi doonaan carada ilaah marka sayid ciise masiix uu dusha ka saaro xukun reer edom iyo gaashaanbuurtiisii sida ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka saddex iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa lix sida aad markaasi dareemayso qaran waliba waxay ilaah hortiisa mas-uul uga noqonayaan wixii ay sameeyeen hadalladii ilaahna waa iska cad yihiin marka la eego kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana haddaannu idin akhrino xilka dowladaha haba ugu horrayso dowladda reer banu israa'iile ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo dalka rabbiga ilaahiinna aho uu idinsiinayo inaad hantidaan haddii laga dhex helo mid la midiyeeyey oo barrinka dhex yaal oo la aqoon waayo kii isaga dilay markaas waa inay wadaadadiinna iyo xaakinadiinnu soo baxaan oo waa inay qiyaasaan ilaa magaalooyinka kan la dilay hareerihiisa ku wareegsan oo magaaladii ugu dhow ninka la dilay waa inay odayaasha magaaladaasu ay lo'da ka soo wataan qaalin aan lagu shaqaysan oo aan harqood wax ku jiidin sidaad maqlaysaan baa haddii qof lagu dilo dariiqa ama meel duur ah waa in la qiyaasaa magaalada ugu dhow oo lagu dilay qofkaasi markii la qiyaaso magaalooyinka ayaa tii ugu dhowaata noqonaysa tanbixinaysa dhiigga qofkii la dilay waxaana sharcigu u yahay inay gowracaan ama sadaqeeyaan qaalin lo'aad oo aan harqood la saarin marka harqood la leeyahay waa harqoodka ay ku falaan beeraha ama ay ku jeexaan dhulka waxaa la doonayaa in qofkii dhintay dhiiggiisii wax loo bixiyo waayo qofka aadamiga ah ilaah hortii sharaf weyn buu ku leeyahay ilaahna wuu ka xumaanayaa haddii uu arko nin la dilay oo gardarro lagu dilay oo aan maxkamad horteeda lagu dilin marka maadaama magaalo kasta ee soomaaliya ku taal maanta ay xukumaan wabarro salaadiin ugaasyo isimo islaan islaan iyo boqorro ayaa la doonayaa inay qiimeeyaan nolosha dadkooda oo ay ka hor yimaadaan dilka qofka soomaaliga ah sida bilaashka ah loo dilayo haddaba haddaan mawduuca casharka yaga ku soo noqonno ayaa waxaa masiixiyiinta qaar ay ku doodi karaan inay wadaninimadoodu ka timaaday jannada maadaama sayidkeennii samada uu ku jiro taasina waa run balse waa in lagu xisaabtamo in kiniisaddu ay cagaha u yaallaan dhulka madaxana ay samada sare kula jirto madaxa kiniisadda oo ah ciise masiix wuxuu joogaa samada sare innaguna waxaynu joognaa dhulka marka xil baa inaga saaran dunida oo waa inaynu haddii aynu masiixiyiin nahay ku dadaalno in cadaaladda iyo garsoorkaba lagu dadaalo taana loolama jeedo inay masiixiyiintu ku dheereeyaan siyaasadda laakiin waa in cadaaladdu ay guryaheenna ka bilaabato waana inaannu wixii xaqa ah ku dhegno welibana qaran waliba waa inuu isku taago oo uu leeyahay rag horumariya cadaaladda oo garsoorka ku wanaagsan welibana garanaya sida loogu baahan yahay wada noolaanshaha insaanka oo dhan diin waliba ee qofku uu haysto inkastoo siyaasaddii ay xumaatay oo nin qowl leh aan lagu arkaynin siyaasiyiinta badankood haddana waa lagama maarmaan inkastoo aad masiixi tahay haddana inaad ka qayb qaadato siyaasadda taasoo saamaynaysa dadka iyo dalkaba oo taabanaysa nolosha qof waliba haddii siyaasaddu ay xun tahay nolosha dadka waddanka aad iyo aad bay u xumaanaysaa haddii siyaasaddu ay wanaagsan tahayna noloshu way hagaagaysaa iyadoo mar waliba ay ku xidhan tahay oo aan la huraynin tabantaabada ilaah waxaan garanaynaa in dalka ay ka jiraan rag doonaya inay qushigooda ku xukumaan dal baaxad weyn oo ummado kala jaadjaad ahi ay ku nool yihiin gudihiisa mid baa laga yaabaa inuu yidhaahdo cidna xeebaha quruxda badan ee waddanka dalxiis uma imaan karto wuxuu go'aanka ku soo saarayaa sida isaga la wanaagsan oo innaba eegi maayo sida qofka kale ee isaga la midka ahi uu rumaysan yahay wuxuu adkaynayaa waxa uu rumaysan yahay taasoo dad badan aan dan u ahayn ama u ahaan karin waxaa loo baahan yahay in dunida lagu xirnaado ee aan laga go'in inay arkaan sida dalkaagu uu u wanaagsan yahay inay arkaan quruxda xeebihiisa iyo inay arkaan dalkaagu inuu leeyahay ammaan buuxa markaa dad badan baa dalxiis u imaan kara oo ay ku jiraan masiixiyiin waxaana furmaya baayac mushtar iyo suuq wanaagsan dadka noloshoodana way isbeddelaysaa haddaan casharka ku soo noqonno ayaa nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii cibadyaah cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan oo sidaad samayseen ayaa idinka laydinku samayn doonaa oo abaalgudkiinnii ayaa madaxiinna ku soo noqon doona marka edom waa la burburiyey isla sidii nebigu uu horay u waxiyey ugu horrayntii waxaa qabsaday reer baabilon kadib markii magaalada yeruusaalem lasoo burburiyey waxaana lagu soo galay magaaladoodii daafaca adkayd si khiyaano leh rag iska dhigaya baayac mushtari ayaa markii hore soo galay dabeetoo isla iyagaasi ayaa kacdoon gudaha ah sameeyey markii ilaaliyayaashii magaaladu ay damceen inay kacdoonkii gudaha ka dhacay damiyaan ayaa waxaa dusha uga yimid ciidamadii reer baabilon sidaasaana magaaladii lagu qabsaday ama lagu maquuniyey haddaba inta u dhexaysa wakhtiga axdiga cusub iyo axdigii hore ayay mar kale galeen dhibaato ugu dhowaan afartan sannadood kadib markii masiixu samada u galay ayaa waxaa haddana reer rooma ay burburiyeen magaalada betra kadib yeruusaalem wixii intaasi ka dambeeyey reer edom way ka baaba'een dunida oo kol dambeetana magacooda lagama maqlin dunida haddaba in reer edom ay noqonayaan qaran iyo in kale su-aal baa ka taagan maanta balse haddii ay horay u jireen nebiyadiina ay waxyiyeen oo ay haatan quruun xoog leh noqdaan tan keliya oo aan ugu farxayo ayaa waxay tahay in qorshaha ilaah ee dunida uu ugu soconayo sidii loogu tala galay xagga dunidan haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii cubadyaah ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda koowaad haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii cubadyaah ayaannu idin akhrinaynaa cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi saaxiibayaal uu leeyahay sida tan soo socota oo sidaad buurtayda quduuska ah korkeeda wax ugu cabteen ayaa qurumaha oo dhammuna had iyo goorba wax ugu cabi doonaan haah iyagu way cabi doonaan oo way liqi doonaan oo waxay ahaan doonaan sidii iyagoo aan weligood ahaanin markaan si kale kuugu dhigno macnaha ayaa ilaah wuxuu leeyahay sidii aad samayseen ayaa laydinku samayn doonaa oo waxaad heli doontaan abaalmarin la mid ah tii aad bixiseen ciise masiix ayaa isna wuxuu leeyahay waxbaha xukumina inaan laydin xukumin aawadeed mar kale ayaa waxaa isna uu hadlay rasuul bawlos oo wuxuu leeyahay oo nin waliba wuxuu ugu abaalgudaa sidii shuqulladiisu ahaayeen ama wuxuu leeyahay haddaan idin balballaariyo nin waliba wixii uu beerto ayuu goosan doonaa bal iminkana aynu taasi kaga gudubno maaddo kale oo cajiib ah taasoo aan filayo inay lagama maarmaan tahay waxaana weeye soo celinta israa'iil aayadda toddoba iyo tobanaad ilaa laga soo gaaro aayadda kow iyo labaatanaad ayaa taasoo ay noqonaysaa meel cutubkanu uu ku kala qaybsamayo waana halkii labaad ee cutubkani uu ku qaybsamay ama qaybta ugu dambaysa haddaba waa aayado yar oo quseeya qaranka israa'iil reer edom waxaa ku soo socda baaba laakiin israa'iil waa la soo celinaya qarankii yaraa ee israa'iil ayaa weligiiba ku jiray qorshaha ilaaha qaadirka ah ee uumay samada iyo dhulka waxaa kaloo ilaah qorshihiisa ku jira qof waliba ee ilaah uu uumay oo maanta nool hase yeeshee su-aasha soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa miyaad ilaah la saanqaadaysaa maanta miyaadse isaga la soconaysaa inta noloshaada ka dhiman mise waad ka soo horjeedaa waxaa kuu wanaagsan inaad ilaah la socoto oo isaga nabad la ahaato waxaan maadada weyn oo qusaysa soo celinta israa'iil ku bilaabaynaa aayadda todoba iyo tobanaad ee isla cutubkan baalka kun boqol kow iyo konton ee ahdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiinse buur siyon waxaa joogi doona kuwa baxsaday oo iyana quduus bay ahaan doontaa oo reer yacquubna waxay lahaan doonaan waxyaalihii dhaxalkoodii ahaa waxaa nebiga oo waxyinaya hadallada dhanka ilaah uga yimid uu leeyahay laakiin buur siyoon waxaa joogi doona kuwa baxsaday nabaadiinnada waa inay buur siyoon uga timaadaa dadka dunida waana halka aniga iyo adiga aynu ka helayno badbaadada sayid ciise masiix wuu yimid oo haddana wuxuu ku dul dhintay buur siyoon isagoo wada dembiyadii dadka dunida waana halkaa aynu badbaadada ka helayno waana halka qof waliba loogu yeedrayo waayo jid kale ma leh oo lagu aqbalo qofka aadamiga ah haddii uu doonayo inuu ilaah xidriir la yeesho oo uu beddelo noloshiisii hore ee dembiga lahayd markii haddaba masiixi ilaah u yimaado wuxuu ka dhex talinayaa quruumaha waxaana rugtiisu ay noqon doontaa siyoon waa halkii addoonkii rabbiga ee daa'uud ahaa uu yidhi siyoon wanaag ugu samee sidaad doonayso oo yeruusaalem derbiyadeedana dhis markaas siyoon waa meel muhiim ah waana halka sare ee buurta yeruusaalem dad badan oo soomaali ah ayaa si qaldan wax looga fahamsiiyey siyoon laakiin waa meel ammaan iyo sharaf leh oo rabbigu iminka wuxuu leeyahay laakiinse buur siyoon waxaa joogi doona kuwa baxsaday waxa markaasi aan raacinayaa oo nebigu uu leeyahay waxaa halkaasi ka jiri doona quduusnimo balse iminka wax quduusnimo ah kama jiraan magaalada yeruusaalem ama buur siyon oo waxaa ka socda arrimo aan lagu tilmaami karin quduusnimo hadday noqon lahayd dhanka yeruusaalem ee yuhuuddu ay degto iyo weliba dhanka carabta ay degtaba balse waxyigan caaqibada leh oo tilmaamaya sida maalinta rabbigu markay buuxsanto ayaa laynoogu sii sheegayaa sida magaaladu ay ahaan doonto wuxuuna nebigu leeyahay oo iyana quduus bay ahaan doontaa oo reer yacquubna waxay lahaan doonaan waxyaalihii dhaxalkoodii ahaa waxaa dhab ah in reer banu israa'iil ay ku soo noqdeen dhulka iyo inay qaateen dhaxalkooda oo ahaa dhulkii ilaah uu siiyey waxaase weli dhiman hal arrin oo muhiim ah waxaana weeye inaanay iyaga oo dhan ilaah ku soo noqon sababtaasi aawadeed inkastoo ay dhulka haystaan haddana macno ma leh in qof dhul uu qabsado tan ahmiyadda leh waxa weeye miyaa qofkaasi uu ku macaashayaa dhulka ama waxa uu haysto ee uu leeyahay miyuu ku intifaacaa haddaan intaasi ku soo dhammayno maadadii waxyiga ahayd ee nebigu uu ku eegayey samatabixinta iyo furashada guriga yacquub ayaannu iminka eegaynaa maadadan kale ee qusaysa baaba'a reer edom ay u baabi'i doonaan sida bal oo kale waa waxyi cajiib ah oo laynoogu qoray kitaabka quduuska ah waxaana la soo baxaynaa baalka kun boqol kow iyo konton ee ahdigii hore kitaabka cubadiyah cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan reer yacquub deb buu ahaan doonaa oo reer ciisowna innaba waxba kama hari doonaan waayo rabbiga sidaasuu ku hadlay waxaa haddaba sida aynu halkan ku arkayno jiri doona wakhti reer ciisow la xukumi doono waxaana rumaysanahay guriga reer ciisow in uu yahay boqortooyo aan geli doonin boqortooyada daa'imiska ah ee masiixa uu ka taagi doono dhulka maxaa haddaba ka celinaya inay boqortooyada ka mid noqdaan waxaa ka celinaya kibirka qalbigooda waana dabeecadda qofku uu ku raadiyo awood uu ilaah kaga madax bannaanaado ama inuu isku taxallujiyo inuu ku noolaado nolol aan ilaah laga fakaraynin saaxib ninna ilaah kama lagu bixi karo bal iminkana aynu eegno maadadan kale ee qusaysa sida reer yacquub ay dhulka u dhaxli doonaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaa kitaabka waxaa ku qoran hal cutub oo keliya waana aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo dadka koonfur deganu waxay hantiyi doonaan buurta ceesow oo kuwa bannaanka deganuna waxay hantiyi doonaan buurta ceesow oo kuwa bannaanka deganuna waxay hantiyi doonaan dalka reer falastiin oo weliba waxay hantiyi doonaan reer efraayim iyo dalka reer samaariya oo reer benyamiin waxay hantiyi doonaan dalka gilicaad reer yuhuudah ayaa ku fidaya dalka oo waxay hantiyi doonaan buuraha ciisaw dhanka galbeed waxaa ku jira xeebaha dhulka falastiin waa dhulka reer efraayim iyo reer samaariya waana dhulkii ka tirsanaa boqortooyadii waqooyi ee israa'iil waxaana lagu soo dari doonaa qaranka israa'iil reer benyamiin waxay iyaguna qabsan doonaan dhulka gilicaad oo ah daanka bari ee webiga jordan weli meeriska cutubkan koowaad ee kitaabka ayaannu ku jirnaaye waxaannu lasoo kala baxaynaa baalka kun boqol kow iyo konton ee kitaabka nebi cubadiyah aayadda labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo ciidankan dadka israa'iil ee maxaabiista ah waxay hantiyi doonaan dalka reer kancaan tan iyo sarefta oo yeruusaalem maxaabiisteeda sarefaad joogtana waxay hantiyi doonaan magaalooyinka koonfureed sarefaad waxay ku taallaa daafaha waqooyi oo waxay u dhexaysaa dalalka tuuros iyo sidon oo ah waxaa iminka loo yaqaano lubnaan magaalooyinka koonfureedna waxaa loola jeeda nejeb iyo deegaanada siinaay israa'iil waxay kaloo qabsan doonaan dhulkii ilaah iyaga uu u ballanqaaday oo dhan wuxuu nebi ibraahim ka ballanqaaday dhul gaaraya saddex boqol oo kun oo wareeg ah ama laba jibbaaran haddaan soo gunaanadno aayadda ugu dambaysa ee cutubkan koowaad ee kitaabkii waxyiga ee nebi cubadyaah ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo badbaadiyaaluna waa imaan doonaan buur siyoon si ay buurta ceesow u xukumaan oo boqortooyadana waxaa lahaan doona rabbiga waxaa nebiga uu ku soo khatimayaa aayad aad u macaan oo wuxuu leeyahay oo boqortooyadana waxaa lahaan doona rabbiga haddaba wax waliba waxay ilaah ugu socdaan si habaysan oo qurux badan oo isaga lur iyo shiddo ma saarna wax walibana wakhtigooda ayay soo baxayaan waxaa jirtay marka taariikhda dib loo raaco wakhti in xitaa lagu fikiro in israa'iil ay dowlad noqon doonto ay ahayd sida wax aan macquul ahayn wax waliba ilaah wuxuu u wadaa sidii uu ugu talagalay wax walibana waxay ahaanayaan markii wakhtigoodu uu gaaro wax walibana waxay u dhacayaan sidii ilaah uu doonayay oo waxay wada waafaqsan yihiin ujeeddooyinkiisa oo ujeeddooyinkiisuna waxa weeye inuu boqortooyadiisa ka dhex qotomiyo buursiyon ilaah wuxuu inoogu sheegay kitaabkii yixisqeel cutubka kow iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan inuu afgembiyi uu afgembiyi qurumaha dunida ilaa kii xaq u lahaa boqortooyada uu dul fadhiisto buursiyon haddaba ma jiraan waxa jadwalka ilaah ka weecin kara sida uu ugu talagalay oo ujeeddooyinkiisana is-hortaagi kara welibana nin ka mid ah wiilashii ceesow ama xayawaan ama cidood ama mooryaan ama jiri ama jaan ninna isma hortaagi karo qorshayaasha ilaah uu ka leeyahay dalkiisa soomaalidaba ku daroo boqortooyada mustaqbalkana isaga ayaa iska leh rajada iyo nolosha waxay ka timaadaa ilaah oo innaba lagama helo ragga sheegta inay ku horreeyaan cilmiga wuxuuna ilaah kuwa qabka weyn leh ku soo celinayaa baaba waxaa kaloo uu leeyahay isagoo isticmaalaya sayid ciise masiix sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka laba-iyo tobanaad aayadda laba-iyo soddonaad sida tan aniguna haddii kor layga qaado dhulka dhammaan xaggaygan u soo jiidi doonaa haddaba saaxib dariiqee baad ku socotaa ma waxaad ku sii jeedaa dariiqa faanka muranka addeecidarrada fallaaganimada iyo dib u dhaca haddaba kuwiinna laga sameeyey aragga ilaah ayaa ciise masiix uu ku leeyahay aniga haddii kor layga qaado dhulka dhammaan xaggaygan u soo jiidi doonaa waxaana taasu ay ka micno tahay in ilaah innaga uu inaga sara kicinayo waxyaalaha inala degay ama keyrkeen inaga reebay waxaana inaga sara kicinaya masiixa haddii aynu isaga u nimaadno oon aqbalno inuu yahay badbaadiyaheenna waxaana intaasi ku soo dhammaanaya kitaabkii halka cutub ka koobnaa ee nebi cubidyaah waxaana mawduuciisu uu ahaa reer edom ama ilmo ceesow waxaan markaasi filayaa in aqoontaadu ay isa soo tarayso oo ay xoog leedahay saaxiib maanta weliba waa dhab in kuwo badan oo masiixiyiin ah ay ka heleen barnaamijkan xoog iyo qalbi qaboojin haddaan intaasi ku soo dhammayno meeriskii cutubkan koowaad ee kitaabkii nebi cubudyaah ayaannu habeenka xiga idin bilaabi doonnaa kitaabkii nebi yoonis balse cashirkeennii caawa intaas ayuu inoogu soo dhammaanayaa habeenka xiga ayaannu mar kale hawada ku kulmi doonnaa hadduu eebbi idmo haatanna aynu wada dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqayaan culimmo soomaali ah
guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin geeridii iyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin geeridii iyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin low ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin low ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin guulow ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin gafkay kaa galaayeen gafkay kaa galaayeen gafkay kaa galaayeen marka aad ka gudaysana isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin gafkay kaa galaayeen marka aad ka gudasana isgarwaaqsi ma masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin